والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله maa yajibu waxa u waajibaya lilmeyiti qofkii dhintay ee ku waajibaya cala alaxyaa kuwa nool waayo qofku mar hadduu isagu dhinto mukalaf maaha oo waxbaa ku waajibay lama odhan karo walihaada mu odhan mualifku maa yajibu cala almeyit ee wuxu uhi lilmeyiti waxa u waajibaya qofka meyidkaa oo ugu waajibaya cala alaxyaa dadka nool waxaa ahlucilmiga qaarkoodna de ay ka cabiraan sida kutubta fiqigu ay u badan tahay kitaabu ljanaa'iz janaa'izna waa jamcu janaaza waxaa la akhriyi karaa bifatxi ljiim oo janaaza la odhan karaa bikasri ljiimna waa la akhriyi karaa jinaaza la odhan karaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxbaa ka harsanaa dersigii hore khudbadda in loo aamuso waay walinsaatu fi lkhudba waxaan filayaa masaladaasi ay waxay noogu harhsanaayeen sida walaalaha qaarkood markaa ay soo qoreen in khudbadda markaa loo aamuso oo qofku uu dhegaysto waxaa mualifku ku daray sunan اljumca jumcaha sunayaasheeda inay ka mid tahay buu tilmaamay oo markaa haddii qofku uu aamusi waayo do khudbaddii ay socoto uu hadlo macnaheedu waxay noqonaysaa inuu ku dhaco in arrin makruuha oo aanuu ku dembaabayn arrinta noocaasi ah waana sida madhabku uu yahay waxaanay arrintaasi u deliishadeen axaadiida qaarkeeda uu ku soo arooray hadalku in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay dadka qaarkood iyadoo khudbaddu ay socoto sida ninkii la odhan jiray sulayk oo kale uu rasuulku ku uhi asallayta yaa sulayk qaala laa qaala qum warkac rakcatayn watajawaz fiihima kacoo laba ragcadood tukoo soo gaabi buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi sida saxiixeynka ku taalla uktubu liabi shaah iyadoo khudbaddu socoto rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood inay la hadleen isagoo khudbadaynayana dee waa soo aroortay xadiidu aanad fi saxiixayn ninkii acraabiga ama reermiyiga ahaa ee abaarta iyo dhibaatadeeda ka cabanaya dee rasuulka ayuu la hadlay calayhi salaatu wasalaam marka adilada iyo adilo kaloo markaasi lamida ayay deliishadeen oo waxay dhahan waxay tusinaysaa aamusku inaanu waajib ahayn ee sunno inuu yahay laakiin sida saxiixa ah in la aamusaa waa waajib oo dadka loo khudbadaynaya inay aamusaan waman qaala lisaaxibihi walimaamu yakhtub ansit faqad laqaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka ku yidhaahdo saaxiibkii macnaa qofka ag fadhiya aamus iyadoo imaamku uu khudbadaynayo kaasi laqwi ayuu ku dhacay laqwi muxaramun laqwiguna mid bannaan maaha hadde weeye amaa axaadiidan waxa weeyaan ay xujaysteen culimada yidhi waa sunna un aamusku ee waajib ma aha waxaa lagaga jawaabay in la yidhaahdo aamusku waa waajib oo alkalaamu cinda alkhudbati waa muxaramun ilaa min alimaami aw man kallamahu ilaa imaamku haddii uu hadlo isaga xaaraanka ma aha isagu dadka waa la hadli karaa dee deliil soo reebay baa la hayaa rasuul oo khudbadaynaya baa dad la hadlay sidaas oo kale imaamku ciddii uu la hadlo ee u jawaabaysa iyo ciddii imaamka su-aal weydiinaysaba imaamkana halka khatiibkaynu u jeednaa oo lama odhan karo qofka imaamku uu la hadlo ayuunbaa u jawaabi karaa ee qof aanu la hadlini su-aal ma weydiin karo lama odhan karo oo taa dee waxaa ka hor imanaya xadiidu lacraabi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oon la hadal ayuu hadalka isagu ku bilaabay iyadoo khudbaddu socoto lamana odhan karo ninka acraabigaa jahli baa loogu cudur daaray nacam waayo haddii jahli loogu cudur daaray isaga dee rasuulku waa bayaamin lahaa hadalkiisaasi inuu khalad yahay siduu u bayaamiyey mucaawiya ibnulxakam salaada dhexeeda markuu ku hadlay inuu hadalkiisu khalad yahay iyadoo jahliga loogu cudur daaro dee salaaddii aanay ka burin oon la odhan ku celi haddana inuu hadalkiisaasi khalad yahay waa loo sheegay waxaa la mida ninkii waxa weeyaan acraabiga ahaa aladii baala fi lmasjid ee masaajida ku kaajay waayo xaaladda noocaasiyo dee qofka arrintaa jaahilka ka ahi dee bayaan iyo caddayn buu u baahan yahy wa taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati gayru jaa-izin caddaynta waktiga loo baahan yah in laga dibdhigaana ma bannaana marka haddii imaamka aan lala hadli karin lilxaaja aan loola hadli karin hadal xaaja ay keensatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka caraabiga inuu arrintaa ku khaldamay ayuu u sheegi lahaa laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa kama daba tegin sidiisa ayuu u daayey marka waa sunnatun taqriiriyatun tuhbitu jawaaza kalaami alma'muumi aw ilmustamici alkhatiiba lilxaaja waa sunna waxa weeyaan taqriiriya oo tusinaysa hadalka qofka khudbadda dhegaysanaya khatiibka uu la hadlaa inuu bannaan yahay hadday xaaja keensato haddaanay xaaja keensan laa maya de hadalkaa waxaa ka dhalanaya khudbaddii inay kala godo oo dadkii khudbaddii uu ka tashwiishiyo marka haddaanay xaaja keensan inuu hadlo maaha waayo aynu ku soo noqonna baabkii waxaynu markaa janaaza iyo jinaaza labada waa la odhan karaa culimada qaarkood waxa waa isku macno haddii jiimka la kor dhigo iyo haddii jiimka la hoos dhigaba ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahdeen haddii jiimka la kor dhigo janaaza la idhaahdo waa ismun lilmeyit waa magac qofkan meydkaa uu leeyahay haddii jiimka la hoos dhigo jinaaza la idhaahdana waa ismun limaa yuxmalu calayhi lmeyit waa magacuu iska leeyahay aaladan ama shaygan meydka lagu sidaa ee meydku uu saaran yahay waxaanu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin waa tafriiq daqiiqa ama waa kala geyn labada kelmadda marka jiimka la hoos dhigiyo marka la kor dhigo la kala duway macnaheedii oo aada u daqiiqa jiimka ama fatxaduna dee waxay munaasib u tahay xagga sarraynta walfatxu yunaasib laclaa oo maadaama meydku uu sarreeyo dee naxashka uu ka sarreeyo in janaaza la idhaayo dee fatxada isaga lagu isticmaalo ayaa munaasiba buuli naxashkuna maadaama uu hooseeyo oo meydka uu ka hooseeyo dee kasrada ama hoos dhigga ayaa munaasib u ah oo in la idhaahdo jinaaza ayaa munaasiba buu leeyahy sheekhu waxaynu markaa baraarujinaynaa inay muhim tahay qofka muslimka ah inuu xusuusnaado geerida rasuulkuna sidaasi waa ina amray akhiru min dikri hadimi ladaat buu uhi sida tirmidi warinayo farabadiya xusuusnaanta ka macmacaanka jara oo ah geerida almowt waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man akyasu nnaas dadka yaa u caqli badan ama u indheer garadsan waxaa rasuulku yihi akharuhum dikra lilmowt ka geerida ugu xusuusnaan badan haaulaa'i hum lakyaas aladiina dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira kuwaasaa ah kuwa caqliga badan ee sharaftii adduunyo iyo karaamada maamuuskii aakhiro labadaaba kuwa la tegee macanaa dadka kale uga dheereeya waa iyaga weyi mar kale leeya geerida hala xusuusnaadana ma aha inay xusuusnaantaasi noqoto qofku inuu ka fikirayo mufaaraqata alahl waalawlaad waalaxbaab waalamwaal oo qura oo taasi markaa xanuun iyo murugo ay ku hayso inuu geerida dhinaca ka xusuusan yahay ma aha ta maqsuudkee loo jeedaa shareecadu ina faraysaa oo geerida uu xusuusan yahay uun isagoo markaa ka fikiraaya in carruurtiisa reerkiisa xoolihiisa dadka isjecel inuu ka tegi doono hada maa yanfac xusuusnaanta noocaasi qofka nafci uma leh laakiin xusuusnaanta geerida ee layna faray ee nafcigiiee waxtarka qofka u leh iimaan uu ka kororhsanayaa waa in uu xusuusnaado macnaa ana bacda almowti jazaa xisaabun wa jazaa geerida dabadeed xisaabi inay dhici doonto iyo abaalmarin lays abaalmarinaya taasina markaa ay ku kalifto alisticdaad lihada almowqif bilcamal asaalix in mowqifka noocaasiya u diyaargaroobo ugu diyaargaroobo camal saalixa oo sahay uu ka dhigto inuu mowqifka noocaasiya ugu diyaargaroobo bitowbati ila allahi subxaana wa tacaala min aldunuub walaathaam walkhataaya inuu ilaahay uga toobad keeno dembiyada iyo khaladaadkii uu galay si aan isagoo xambaarsan aanu ugu dhiman oon ilaahay subxaana wa tacaala aan la horgeyn waa inaynu nafteenna xusuusinno aalada iminka aynu ka warramaynay ee aynu nidhi waa jinaaza ayaa la idhaahdaa wamaa yuxmalu calayhi lmeyit oo naxashka innagu aynu u naqaano qof walba in lagu qaadi doono waddadaasi u mari doono oo xaqiiqadu ay tahay sida rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam markuu u ducaynaayay dadkii xabaalaha ku jiray wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun wuxuu yihi ninkii shaacirka ahaa isagoo cabiraaya jinaasada ama naxashku waxaa qofka uu ku odhanaayo macnaa bilisaani alxaal laa bilisaani almaqaal undur ilaya bcaqlika ana almuhayau linaqlika ana sariiru lmanaaya kam saara milii bimilika bal caqligaaga o dhan isu geeyo aniga i eeg buu odhanaya bilisaani alxaal aniga ayaa ka loo diyaar gareeyey in adiga lagugu qaado oo lagaa raro gurigaagii lagaaga qaado xaggaa xabaalaha lagugu geeyo waxaan ahay sariirtii geerida kam saara milii bimilika fara badana haddaad caqli leedahay inta aniga oo kale adiga oo kale uu la socday ee uu qaaday kam taraa fi sabaax wa fi lmasaa wa fi kulli yowm dad naxashka noocaase waxa weeyaan lagu sido oo naxashkaasi sariiru lmowt ila almaqaabir waxa weeyaan ay u qaaday marka kitaabu ljanaa'iz intaynaan fiqigiisa iyo axkaamtiisa gelin waa in marka hore cibro aynu ka qaadanno iimaan aynu ka kororhsanno oo waxa weeyaan xaaladeenna wax uu ka bedelo alladii arrinka yajibu waajiba calayna innaga waajib inagu ah dadka mukalafiinta nool haddaynu nahay kifaa'iyan ay wujuuban kifaa'iyan waajibnimo kifaa'iya kifaa'iya maxaa looga jeedaa ee yakfii bacdunaa can bacdin waajib haddii barhkeen uu la yimaado barhkii kale uu kaga filan yahay oo barhkii kale dee wujuubka uu ka dhacayo oo marka la leeyahay alwujuub alkifaayi ama alwaajib alkifaayi waxaa looga jeedaa waajibun yakfi qiyaamu lbacdi bihi can bacdin waajib waxa weeyaan imaanshaha dadka qaarkoodoo ku filan ee ay la yimaadaan intii kale uu kaga filan yahay oo intii kale macnaa sameyntoodaasi ay waajibkii ka ridayso wujuubka marka ama waajibka kifaa'igana almaluubu fiihi waa taxsiilu lficli waxaa la rabo waa ficilka in la xaasiliyo wy mar haddii ficilkii la xaasiliyo ficilkii uu dhaco la helo khalaas waajibkii waa dhacay cidda samaysay ama ha yaraato ama ha badnaatabe laakiin waajibka caynigu isagu waa ka duwan yahayo mukalafiinta laftooda loo qastiyey oo qof kasta goonidiisa ayaa looga rabaa oo kullu waxa weeyaan insaan waa mutaalab bihi bicaynihi insaan kasta waa mid isaga laftiisu laga rabo inuu waajibkaasi la yimaado markaa sheekhu wuxu uhi alladii arrinka yajibu waajiba calayna innaga inagu waajiba mukalafiinta nool haddaynu nahay kifaa'iyan wujuuban kifaa'iyan wujuub dadka qaarkood hadday la yimaadaan intii kale la imaanshahoodaasi uu kaga filaanayo oo lilmayiti kii meydkaha u waajibaya almuslimi ee muslimka ahaa marka arrimahan soo socdaa qofka meyidkaa ee dhinta ayay u waajibayaan meyidkaasi waa inuu yahay muslim oo haddii aanu muslim ahayn oo kaafir uu yahay arrimahan shantee soo socdaa u waajibi maayaan ee kakaafi ka kaafirka waxa waajiba uun an yuwaara in meydkiisa iyo raqdiisa dadka laga qariyo si aanay dhibaata aanay uga soo gaadhin walihaada baa cali bin abi aalib u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay aabihii abu aalib oo gaalnimo ku dhintay uhi ina camaka daal qad qad halak aw qad maat adeerkaagii lunsanaa wuu dhintay buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku uu yidhi idhab fawaarihi oradoo tagoo ciidda ku rog marka kaafirka isaga ciidda ayuunbaa lagu rogaya walihaadaba sanaadiidu quraysh odayaashii iyo madaxyaweyntii qureysheed maalintii beder lagu gumaaday ceel markaa goof ahaa oo halkaa beder ku yaalay ayuunbaa meydkoodii lagu guray oo lagu daadiyey waayo iyagu xurmo ma laha laakiin qofka muslimka ayaa arrimahan soo socda ay u waajibayaan oo xurmo leh alkhayri shahiidi muslimkaasi oo aan shahiid aan ahayn marka alkhayr khayr in al la geliyo culimmadu waa isku khilaafeen culimada qaarkood waxay yidhahdeen ma banaana in kelimatu khayr iyo iyo kullu iyo iyo bacdu iyo in al la geliyaa ma banaana oo alkhayru iyo alkullu iyo albacdu iyo ma banaana bay yidhaahdeen waayo waxa weeyaan kelmaddani macanaa ma aha kelmad sinaba ku macrifoobaysa nacam ahlucilmiga qaarkoodna wa markaa khata bay u ictibaariyeen khalad weeyaan bay yidhaahdeen waana min alakhtaa'i shaayica khaladaadka dadka ku dhex faafay bay ka mid yihin inta badanna dadka mutaakhiriinta ayaa isticmaala imaamu shawkani oo kale adaraari almudiya meelo uu isticmaalay alkhayr ayaan arkay mualifkana waad aragtaa iminka khayr inuu alif iyo laam geliyo alkhayri shahiidi uu yidhi culimada qaarkoodna waxay dhahan waa iska bannaan tahay sida imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa tahdiib alasmaa wallugaat waxa weeyaan uu ku soo naqliyey oo bacdu nuxaat waxa weeyaan uu ka soo naqliyey laakiin waxaad mooddaa sida raajixii inay tahay inaan alif iyo laam la gelin waayo naqli carbeedna looma hayo iyo shawaahid markaa ka shahiidka arrimahan soo socda uma waajibayaan oo shahiidka in la maydhaa waajib ma aha bal culimada qaarkood waxana in la maydha waa xaaraan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amar ku bixiyey shuhadaa uxud in dharkoodii iyagoo xidhan oo dhiiggoodii le la aaso marka in dee amarkaa rasuulka la khilaafo la maydha waa xaaraan bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdeen waa makruuh alayla waxay isku khilaafaan shahiidku hadduu dhinto isagoo junuba ma la maydhaya oo ahlucilmiga qaarkood ay leeyihin waa la maydhaya iyagoo deliishanaya xadiidkii waxa weeyaan xandala saxaabigii la odhan jiray in isagoo junuba markaasi uu shahiiday kadibna ay malaa'igtu maydhay laakiin arrinta noocaasi ee lafteedu daliiluma aha xataa hadduu janaabo ku dhinta in la maydhayo waayo malaa'igta innaga laynaguma addoonsan inaynu ku dayanno waxaa laynagu addoonsaday biitibaac biliqtidaa'i wa itibaaci nabiyina calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dayanno aynu raacno rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mana dhicin waxa weeyaan rasuulkeennu shahiid inuu maydhay waxa weeyaanu uu ku cileeyey ama ku sabeeyey inuu dhintay isagoo junuba ta labaad meydhisteenna loogama qiyaas qaadan karo meydhista malaa'igta malaa'igta meydhisteedu ma aha midaynu arkayno oo qaabkiiyo kayfiyada ay u dhacayso iyo waxa xataa ay ku maydheen saxaabiga aynu fahmi karno ama aynu garan karno maaha oo dee afcaasheennu waa kala duwan tahay shahiidka markaa kafan kale dee loo gelin maayo dharkiisa ayuunbaa lagu kafnayaa oo waajib maaha dhar kale in lagu kafmo laakiin waa jaa-is oo waa bannaantay dharkiisa waa loogu dari karaa oo xamzaba mara ayaa loogu daray walaashii safiya binta cabdilmutalib ay keentay laba mara ayay keentay midna xamza ayaa lagu kafmay midna saxaabi kale oo ansaariya kadalika saxaabiga la odhan jiray muscab ibnu cumayr markii fii ghaswati uxud uu ku shahiiday isagana waxa weeyaan markii maryihii uu xidhnaa jirhkiisa ay wada qarin waayeen waxaa isagana loogu daray dhir geedka idkhirka ama caws dameerka la yidhaahdo ayaa jirhkiisa intii kale lagu qariyey in lagu tukado markaa shahiidkana waajib ma aha laakiin in lagu tukadaa waa jaa-iso waa bannaan tahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam shuhadaa uxud waa ku tukaday guud ahaan siddeed sannadood markii ay sii mootanaayeen kadib gaar ahaana qaarkood buu ku tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xamse oo kale waa sugnaatay shahiidka markaa in la aasaase waa waajib oo dafniga kuwa aan shuhaadada ahayn ayuu la wadaagaa markaa shahiid yaa la yidhaahdaa shahiidka waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan man qutila wa huwa yuqaatilu fii sabiili اllah e liiclaa'i kalimati اllah waa qofka la dilo isagoo u dagaalamaya si kelmadda ilaahay subxaana wa tacaala ay kor u noqoto marka shahiidka halka waxaa looga jeedaa shahiid ulmacrika waa ka ku dhinta goobta dagaalka ayaa looga jeedaa ama hubka cadowgu ha dilo ama hubkiisu ha ku soo noqdo ama muslimiintu ha ku khaldamaan ama daabadiisa iyo gaadiidkiisa ha ka dhaco sababtaasi ha u dhinto mid kasta oo macrikadaas ama goobtaa ku dhintaa waa shahiid baa loo ictibaarinaya axkaamtii shahiidka ayuu yeelanaya haddii waxa weeyaan goobta aanu ku dhiman oo goobta dagaalka laga qaado wa bihi xayaatun mustaqira iyadoo nolol sugani ay ku ay ku jirto oo kadib uu sii noolaado oo markii goobtii laga qaaday kadib uu dhinto shahiidka waxa weeyaan axkaamtan yeelanaya isagu maaha bal waa in la sida dadka kale ayaa loola mucaamaloonaya dhinta waa la maydhayaa waa la kafnayaa waa lagu tukanayaa wahaakada wuxuu yihi khamsatu ashyaa shan shay weeye waxaa meydka u waajibaaya muslimka ee aan shahiidka ahayn ghaslu weeyaan arrinta koowaad waa in la maydho oo waa fardu kifaaya imaamu nawwina raximah allahu tacaala ijmac buu kusoo naqliyay in la isku waafaqsan yihi laakiin waxaa naqliga noocaasiya ka daba tegay alxaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari oo yidhi waxaa mashhuura bacdu culamaai almaalikiya inay khilaafeen oo ay yidhaahdeen waajib maaha meydka in la maydhaa ee waa mustaxabun laakiin waxaa dhici karta in khilaafkoodaasi ijmaacu uu ka dambeeyey calaa kulli xaal khilaaf kasta muctabar maaha wax ka soo qaad ma laha ee daliil baa loo hayaa meydka in la maydho inay waajib tahay waa xadiidka ibnu cabaas ee bukhaariya muslimba ay warinayaan fi ladii waqasathu raaxilatuhu wahuwa waaqifun bicaraf ninkii hashiisa waxa weeyaan ay qoorta ka jebisay isagoo carafo jooga oo taagan oo xaaja rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin biyo iyo qasil ku maydha buu yidhi kadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida bukhaariya muslimba ay warinayaan inantiisii zaynab markay dhimatay dumarkii maydhayo hormood oo ay ahayd umu catiya waxaa rasuulku uu ku uhi iqsilnaha halaathan aw khamsan aw sabcan aw akthara min dalika in ra'aytunna maydha buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex jeer amaba se shan ama toddoba ama in ka badan haddaad u aragtaan in meydku u baahan yahay maydhis intaa ka badan amarka rasuulkuna wujuub ayuu faa'iideeyaa wa takfiinuhu in la kafnaa meydkiina waa waajib oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam amray oo yidhi wa kafinuhu fii thawbey ninkaa raaxiladiisa ama hashiisa waxa weeyaan ka dhacay wa xamluhu in la qaadana waa waajib inta badan culimadu afarta kale ayuunbay sheegaane xamliga ma sheegaan qaadista waayo qaadistu waxay farac ka tahay dafniga dee meydka in la aasaa suurtagal maaha ilaa in la qaado mooyaane oo nooc qaadisi ay dhacdo dee xaggii xabaasha loo qaado walihaada ayaa fuqahada xanaabiladu ay sheegaanuun afarta kale qusliga iyo takfiinka iyo salaada iyo defniga oo aanay sheegin waxa weeyaan xamliga aanay sheegin waayo xamligu wuxuu farac ka yahay defniga ama aasitaanka ayuu farac ka yihi oo mar haddii in la aaso ay waajib tahay aasitaankina aanu suurtogel ahayn ilaa in la qaado mooyaane in la qaadaana waajib bay noqonaysa waasalaatu caleyhi in lagu tukadaana iyaduna waa waajib waa fardu kifaaya ilaahay baa yidhi isagoo rasuulka la hadlaaya walaa tusalli calaa axadi minhum maata walaa taqum calaa qabrih mar haddii rasuulka loo diiday munaafiqiinta inuu ku tukado sababta loogu diidana ay tahay iimaan la-aantooda ahluliimaanka in lagu tukanayo ayaa aayadda ahlucilmigu u daliishadeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ninkii deynta lagu lahaa inuu ku tukado markuu diiday salluu calaa saaxibikum buu yidhi wa kadalika waxa weyaan kii intixaarka sameeyey ee naftiisa dilay salluu calaa saaxibikum wa dafnuhu in la aasaana oo qofkii meyidkahaa la aasaana waa waajib markaa qaabka loo aasayo iyo balxabaasha iyo sifada laga rabo waynu arki doonaa sheekhu masaa-ishan in sha allahu tacaala waa tafsiilin doonaa waa kala dhigdhigi doonaa gaslu lmeyit meydka meydhistiisa aqalu gusli lmeyit meyd meydka meydhistiisa waajibkaa inta u yari ee bimacnaa mujziga ah ee dee waajibkii uu kaga dhacaayo dadkii noolaa ee meydhayey waa tacmiimu jasadihi jidhkiisa waa in lagu caam yeeloo la wada gaadhsiiyo bilmaa'i biyah marka haddii kasla waaxida hal mar haddii la maydho oo jidhkiisa biyihii la wada gaadhsiiyo wujuubkii waa dhacaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ninka hashiisu qoorta ka jabisay markii uu ka dhacay tiro ma sheegin iksiluhu bimaa'in wa sidrin buu yidhi markaa maydhis aan tiro iyo cadad lahayni in waajibkii uu ku dhacayo ay gudayso ayaa xadiidkaasi ahlucilmigu ay u deliishadeen wa akmaluhu intiisa u dhammayska tiranina ijlaasuhu waa in lasoo fadhiisiiyo meyidkii maayilan isagoo u yaro leexsan ilaa qafaahu xagga qadaadka oo fadhi dhammaystiran ma aha macnaheedu ee fadhi xaggaa sidii wax u yaro markaa xagga dambe u tiirsan oo kale xagga qadaadka u leexsan waa in lasoo fadhiisiiyo wa isnaadu dahrihi dhabarkiisana waa in lasoo tiiriyo oo dhabarkiisa dee wax lagu qabto lugtiisa midig waa inuu ku qabto ayay fuqahadu ay yidhaahdaan laakiin lugta midig waajib maahe dee wuxuun waa in lagu tiiriyo wa imraarulyadi gacanta waa in la mariyo calaa batnihi calooshiisa maxay tahay faa'iida ku jirta in gacanta calooshiisa la dul mariyaa wa liyakhruja maa kaana mutahayaa lilkhuruuji min alada wixii marka horeba bixitaan diyaar u ahaa oo min aladaa wasakhay waa si u soo baxo si maydhista dabadeed aanu usoo bixin ama marka la qaado aanu usoo bixin oo kafantii aanu waxa weeyaan u kharibin marka casri baa la samaynaya waxoogay tuujina laakiin tuujintaasi waa inay noqoto mid rafiiqa bay yidhahdaan fuqahadu macnaa si aada u dabacsan oo ku-xejin iyo cadaadin aan ahayn waa in calooshiisa markaa gacanta saa loo dulmariyo walihaadaa buu imraar ka cabiray sheekhu wa imraarulyadi calaa batnihi in gacanta la dul mariyo calooshiisa uma dabeetana gaslu sawaatayi baa ku xiga labadiisa waxa weeyaan cawro in la maydho oo lagu maydho bikhirqatin iyadoo gacantii lagu duubay maro waxaana iminka markaa lagaga maarmi karaa qufaazaat in la gashado sida alqufaazaat aطibiya galofiskan waxa weeyaan dadka caafimaadka ka shaqeeyaa ay gacmaha gashadaan maxay tahay waxa weeyaan faa'iida ku jirtaa ta laba faa'iide ayaa ku jira oo qofka cawradiisa in la taabtaa ma banaana laa yajuusu masu lcawra kamaa laa yajuusu annadaru ilayha qof cawradiisa inaad taabataa kuuma banaana sida aanay kuugu bannaanayn inaad waxa weeyaan cawradiisa aada eegto markaa si aanad cawradiisii u taaban wax xaa'ili waa inuu jiro oo gacantaada iyo cawradiisii u dhexeeya faa'iida kale ku jirtaana waxay tahay dee wasakhdii markaa aada meydhaysay si aan qofka gacantiisii aanay u mubaasharayn oo waxaa laga yaabaa qofku ha dhow toole in dee dhibaato uu kala kulmo marka uu doono inuu wax cuno ama inuu xusuusto waxa weeyaan arrintii nooca ahayd uma dabeetana tandiifu asnaanihi ilkihiisa in la nadiifiyo ayaa ku xigta wa anfihi iyo sankiisa iyo wa udunayhi dhegihiisa uma dabeetana tawdii'atuhu in loo weysaysiiyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka umu catiya markay zaynab binti rasuulillaah binta rasuulillaahi ay meydhayeen ibda'na bimayaaminiha wa mawaadica alwuduu'i minha buhi rasuulku waxaad ku bilowdaan macnaa midigta xagga midig ka bilaaba meelihii weysadana hormaydha oo macnaa horta intaydaan maydhista guud ku bilaabin horta meelihii weysada biyaha mariya uma dabeetana tacmiimuhu baa ku xiga in la wada gaadhsiiyo lagu caam yeelo bilmaa'i biyihii halaathan saddex jeer maca sidrin fi luulaa iyada oo marka u horreysa la raacinaya qasil caleynta waxa weeyaan gobka wa qaliili kaafuurin in yaroo kaafuuran la raacinayo fi lakhiirati marka waxa weeyaan u dambaysa meedhista laga faaruqayo markaa isu soo ururiyo meedhista waajibka ahi waa in meydka jidhkiisa oo dhan biyihii la wada gaadhsiiyo wixii markaa ada ama wasakh ahaana laga suuliyo intaas ayaa meedhista waajibka ay ku xaasilaysa qaabka iyo kayfiyadda loo meedhaya noocay doonaysaba ha noqotay dhinaca la doonaya ha lagaga yimaadee meedhista markaa akmalka ee dhammayska tirane ee sunnaha ahi waa sida ku soo aroortay xadiid umu catiya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray inay u maydhaan inantiisa iksilnaha bilmaai maca sidr ayuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyo iyo qasil ku maydha waxaanuu rasuulku tilmaamay inay saddex jeer maydhaan witri ay ka dhigaan bal riwaayaadka qaarkood kelimatul witri baaba ku cad hadday u arkaan in meydku saddex wax ka badan u baahan yahay xagga nadiifintiisu waa ka badin karaa laakiin waa inay tiro kala dhiman ka dhigaan shan hadday u arkaan inuu intaa in ka badan u baahan yahay toddoba hadday u arkaan intaa in ka badan inuu u baahan yahay waa wadi karaan laakiin tiradun tiro kala dhiman waa inay noqoto wajcalna fi laakhirati kaafuuran buri rasuulku calayh isalatu salaam kaafuurkuna waa nooc min aiib fawaa'idda kale uu leeyahna waxaa ka mid ah waxa weeyaan jidhka ayuu ka ilaaliyaa in isbeddelku uu kusoo degdego faa'iidada kalena waa leeyahay marka sidaa xadiidka umu cadiye ku soo aroortay iyo waxyaabaha ahlucilmigu ay ka farciyeen ee dee qusliga dhammaystiraaya ayaa sunno ah laakiin qusliga waajibkaah wuxuu ku dhacayaa in meydkii jidhkiisa biyaha la wada gaadhsiiyo isla markaana waxa weeyaan la nadiifiyo oo waxyaabihi wasakhda ahaa meydkii laga daahiriyo oo laga biiyo takfiinu lmeyit marka meydkii haddii meedhistiisu ay suurtogeli weydo ayaa masale iyaduna ah haddii meydka meedhistiisu suurtogeli weydo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yuqsalu min fawqi thiyaab anaa dharka dushiisa ayaa laga meydhaya waa haddii tusaalaan nin uu dumar ku dhex dhinto dumarkaasi oo ajaanibka ah ama gabadhi ay ku dhex dhimato rag zawj iyo maxramtoona aanu ugu jirin min fawqi thiyaab baa laga maydhaya dharka dushiisa ahlucilmiga qaarkoodna waxa ma yuyamam waa loo gebagabeynaya xadiid baana ku soo arooray daciifa in loo gebagabeynayo waxaa la mid a haddii meydku uu googo-ay oo tusaalaan xaadisu sayaara uu ku dhacay gaari la qalimay oo kale ama dhisme ku dumay ama qofku uu gubtay oo kale amaba se tagayar muddo uu yaalayoo dee uu isbedelo dee meeshii la taabtaaba laga yaaba inay soo ruqdo ama diirku waxa weyaan uu ka cararo ahlucilmigu waxay u badan yihiin in loo gebagabeynaya un meyidkaas markaa daliil saxiixoo gebagabadaa sheegaya ma jiro laakiin waxay culimmadu ka qaateenuun mar haddii waxa weeyaan gebagabaysigu uu bedel ka noqdo biyaha marka biyaha isticmaalkooda uu suurtogeli waayo in la waaye awgeed amaba se dee dhibaato biyaha ay geysanayaan dee waxaa bedel ka noqonaya gebagabaysiga markaa halkana saasuu noqonaya bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood waxa hahn la gebagabaysi halkan ma gelayo waayo gebagabaysigu wuxuu biyaha ka naa'ib noqdaa uu ka bedel noqdaa dee marka xadad meesha uu jiro oo xadad waxa weya la yska daahirinaayo iminkana xadad meesha ma jiro oo qofkan meydkaa dee xadad laga daahirinayaa ma jiro oo lama odhan karo waxa weeyaan mawdka ama dhimashada ayaa xadatha oo haddii saa la idhaha waxay noqonaysaa inaanu daahirgaroobinba ile marka la maydho ama loo gebagabeeye qofkii soo noolaan maaye weli waa meyite marka ujeeddada laga leeya sideedaba maydhista meyidku ma tahiir baa mise waa tandiif haddii la idhaha waa tathiir waxaa la isweydiinaya oo maxaa laga daahirinayaa ma xadad baa laga daahirinayaa xadadku waa maxay ma mawdkaa xadatha hadduu mawdku xadath yahay dee waa xadath daa'ima buu noqonaya oo aan daahirgaroobin nacam haddii la idhahdo waa tandiifna dee gebagabaysiga waxba ka tari maayo oo qofkii nadiifin maayo laakiin calaa kulli xaal in laysaga gebagabeeya waa fiicantahy khuruujan min alkhilaaf si khilaafka waxa weeyaan looga baxo oo gebagabaysigu dee in wuxu kordhiyo mooyaane meyidka waxba yeeli maayo takfiinu lmeyit meydka kafantii la kafnayey iyaduna waa fardu kifaaya laakiin sifadeedii baalan kaga hadlaya aqalu takfiini ilmeyiti meydka kafantiisa waajibkaa inta u yari waa satru jamiici jasadihi waa in jidhkiisa oo dhan la wada asturo macnaa intii cawrad ahayd iyo inta kaleba oo haddii ay jirta hal maro oo meydka jidhkiisa oo dhan wada qarinaysaa kafantii ay waajibka inagu ahayd meydka inaynu kafannaa intaasay nagaga dhacaysaa oo in laba laga dhigo ama saddex laga dhigaa waajib maaha laba masalaa meesha ku jira oo baraarujin u baahan masalada koowaad waxay tahay meydka kafanta laynoogu waajibiyey mamaa yasturu alcawra ba oo intii cawradiisa ahayd haddaynu qarinno waajibka waa inaga dhacay miyaa mise waa maa yasturu jamiica albadan mise waa wax jidhka o dhan asturaya sida raajixi waa sidaa uu sheegay sheekhu oo kafanta meydka u waajibaysaa waa inay noqoto mid jidhkiisa oo dhan wada qarinaysa waxaana taa u daliila saxaabigii muscab ibnu cumayr radia allahu canhu markii maradiisii ay wada gaadhi weyday iyad m intii cawrada ahayd un miyaa la asturay deetana sidaa lagu aasay la intii cawrada ahayd markii maradii lagu asturay intii kale soo hadhay maxaa lagu qariyey idkhir cawsdameer soo ma marka taasi maxay tusinaysaa marka meydka la kafnayo matluubka ama waxaa la doonayaa maaha oo qura in cawradiisa la qariyo bal waxaa la doonayaa waa in la qariyo jidhkiisa oo dhan waa in la qariyo walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii waxa weeyaan isagoo xaaj oo carafo taagan dhintay muxuu yidhi wakafinuu fii thawbayn nacam walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolina marka madaxa sababta loo dabooli waayo waa maxay de waa likowni muxriman waa inuu dhinto isagoo muxrima oo rasuulku wuxu uhi waa sababeeye wuxu uhi fa inahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiyan maalinta qiyama waxaa lasoo saaraya isagoo talbiyadaysanaya markaa sabab lixraam ayaa madaxiisa loo dabooli waayo waxaanaynu ogsoonnay dee madaxu maha cawro markaa meyidkii aan muxrimka ahayn in madaxiisa la daboolaya ayo xadiidkaas wayna tusinayaa waayo marka jidhka meydka oo dhan waa in la wada daboolo marka maro waaxida thawban waaxid oo saatir lijamiici lijamiici jasadi lmeyit hal maro oo jidhka meyidka wada qarinaysa ayaa waajibu takfiin uu ku dhacaya inaanay waajib ahayn saddex maro waxaa u daliila xadiidkan aynu akrinay wakafinuuhu fii thawbayhi wa fii riwaaya fii thawbayni saddex looma waayo ninkaa haddaa rasuulku labadaa maroon ku kafna buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaa la mid a ninkii waxa weyaan munaafiqa ahaa cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul kafanahu nabiyu calayhi isalaatu wasalaam biqamiisihi walihada bukhaari saxiixiisa kitaabu ljana'is uu u baabaystay baabu lkafani bilqamiis kadalika waxa weeyaan abu bakr radia allahu canhu waxaa ansaxday in laba maro oo qura kafan looga dhigay marka adilo kalena waa jirtaa oo saddex iyo laba inaanay waajib ahayn ina tusinaysa waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari kitaabu ljana'is uu ku keenay ninkii saxaabiga ahaa ee guntigii rasuulka weydiistay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey oo saxaabadu markii dambe ninkaasi ay arrintaa ku qabsadeen wadhaa rasuulka ilaahay waa loo soo hadiyey si uu u xidho deetana waad weydiisatay waxaanad horeba u ogeyd mar haddii wax la weydiistay inaanu maya odhanahayn oo ku siinayo marka waad khaldantay bay ujeedaan inaan xidho umaan weydiisana waxaan u weydiistay bui inay noqoto kafantayda xadiidka laftiisa waxaa loo daliishaday maro qura qofka in kafan looga dhigi karo siwaa ra'si lmuxrim qofka muxrimkaa madaxiisa inta ka soo hadha oo ka muxrimkaa madaxiisa lama qarinayo walaa tukhamiruu ra'sahu wa wejhi lmuxrimati iyo gabadha muxrimadee xaj ixraaman ama cumro wejigeeda iyadana waxa weeyaan lama qarinayo oo masaladii ahayd ixraamu lmar'ati fii wajhiha ayay ku binaysan tahay gabadha ixraamkeedu waa waa wejigeeda laakiin sida saxiixa kitaabu alxaj baynu ugu tegi doonaaye gabadha muxrimadda looma diidana wejiga inay qariso sidaa ninka loogu diidanayn inuu qariyo lugihiisa laakiin loogu diiday inuu sharabaad ku qariyo ama khuf uu ku qariyo ayaa gabadhanan loo diidanayn inay wejiga qarise waxaa loo diidun inay ku qariso marada niqaabka ledhaa oo rasuulku mu oran gabadha muxrimadda wejigeeda ayaanay qarin laakiin wuxu uhi walaa tantaqibu lmar'a niqaab xidhan mayso marada niqaabka la idhaahdo markaa sida sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa waxa wayaan almanaasik uu ku tilmaamay gabadha muxrimadii wejiga inay qariso looma diidine marada gaarka niqaabka ladhaa inay ku qarisaa loo diiday wax kale inay ku qarisaa waa u bannaanta laakiin sida afdalka ahi waa inay bannayso markaa gabadha iyadoo muxrimada hadday dhimato wejigeeda waa la qarin karaa laakiin niqaab un baan lagu qarin karin bithawbin maro in lagu asturo jidhka mayidka oo dhan waaxidin maradaasoo mid qura ah ayaa ayaa waajibkii uu ku dhacayaa oo satru jamiici jasadihi bithawbin waaxidin sidaasuu hadalku isugu xidhay oo siwaa ra'si lmuxrim iyo wejhi lmuxrimati intaasi waa jumla muctarida oo istinaa'iya oo laga soo reebayo waxa weeyaan jamiicada laga soo reebayo wa akmaluhu kafanta inteeda u dhammayska tiranina waa satruhu waa in lagu asturo meyidkii jidhkiisoo dhan bihalaathi lafaa'ifa saddex maro oo waxa weeyaan lagu duubay waa in lagu asturo fi dakari ay fi lmayiti dakari qofkii meydka ahaa ee qof lab ahaa qof nina waxa weeyaan ahaa ama ha yaraado ama ha weynaadee oo saddexdu markaa haddii mid quri ay ku filan tahay macnaa labada kale waa mustaxab waxaana culimadu taa ay ka qaateen xadiidu caaisha ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kufina fii halaathati ahwaabin biidin suxuuliyatin laysa fiiha qamiisun walaa cimaama rawahu lbukhaari wagayru rasuulka waxaa lagu asturay saddex maro saddexdaa maro oo cadcad suxuuliya ah oo nisba ilaa suxuul madiina fii saaxili اlyaman saddexdaa maroo khamiis iyo cimaamaditoon aanay ku jirin marka waxaa la odhan karaa rasuulku markaa meyit baabuu ahaay o dee sunna taqriirinay noqon maysee in saddex lagu astura inay sunnata xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay awalan dee saxaabadii isku waafaqa arrintaa isku waafaqeen haaniya lianna hada huwa alkafan aladi ikhtaara allahu linabiyihi sala allahu alayh wasalam waa kafantii ilaahay rasuulkiisa u doortay walaa yakhtaaru allahu linabiyihi ila alakmala walafdal ilaahayna nebigiisa arrinta akmalka ee dhammayska tiran ee afdalkee u wanaagsan ayuunbuu u dooranaya markaa saddexda maro waa inay siday u kala dambeeyaan u kala wen yihiin oo tooro marka lagu duubo macnaa talabaad waa inay ka weyn tahay si ay u wada dabooli karto haddana ta saddexaadna talabaad waa inay kasii weyn tahay si ay labadii maro meydkii iyo labadii maraba ay u wada dabooli karto walifaafatayni laba maroo lagu duubo ayaa akmalka sida dhammayska tiran iyo wa isaarin iyo gunti iyo wa khimaarin wax madaxa lagu qariyo iyo wa qamiisin dirac filunha gabadhii markaa gabadhii in shan maro lagu kafno ayaa iyada sunno ah oo dumarku marka ay nool yihiinba ragga waa ka marya badan yihin waxaajatuhuna ila sitri ashaddu min xaajati arijaali ila sitr baahida asturaad ay u qabaan ayaana ka badanta raggu waxa weeyaan ay u qabaan walihaada ayaa kafantooda laga badinayaa ta waxa weeyaan ragga riwaaya ayaa jirta ku soo aroortay xadiidu umu catiya oo ay tidhi wakafannaaha ay zaynab fii khamsati ahwaabin wakhamarnaaha kamaa yukhamaru lxayu shan mar ayaanu ku kafannay bay tidhi ilantii rasuulka calayh isalaatu wasalaam ee zaynab waxaanaanu khimaarka ugu xidhnay sida qofka nool loogu xidho riwaayadda xaafid ibnu xajar raximah llahu tacala wuxuu ley waa ziyaadatun saxiixa waa ziyaado waxa weeyaan saxiixa waxaana shaahidu ah xadiidu haala athaqafiya oo sanadkiisa nin majhuuli uu ku jiro markaasaa daahirkee raajixa ahlucilmiga badankoodu ay ku tageen gabadha shan maro in lagu kafnaa inay sunno tahay waa mid waxa weeyaan sugan laakiin iyada lafteeda hal maro oo wada asturtaa waa waa ku filan tahay kafanteedaoo waajibkii waa ku dhacaya xamlu lmayit markaa kafanta in la wanaajiyo ayaa fiican idaa kafana axadukum akhaah falyuxasin ayuu uhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam midkiin hadduu walaalkiin kafo kafmo kafno ha wanaajiye kafanta in kafanta waxa weeyaan ay noqoto nacam midabka cad ayaa fiican oo khayru hiyaabikum albayaad buuhi rasuulku waxaanu rasuulku amray dadka dhintay in lagu kafno ilbisuu albayaad fainahu khayru hiyaabikum wakafinuu fiihi mowtaakum dharka cadcad xidha dharkiina waa ka u fiican dadkiina dhintayna kafan uga dhigi bui rasuulku alayh isalaatu wasalaam lakiin waajib maaha taas saddexa mara inay noqdaan maryo isku furan waajib maaha oo qamiis baa qofka kafan looga dhigi karaa oo ninkii ibnu ubay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kafan uga dhigay khamiiskiisa ayaa kafan uu uga dhigay in kafanta markaa la udgooneeyaana waa sunne idaa ajmartum اlmayita faajmiruuhu halaaa bur rasul sida abu daawuud warinayo haddaad bukhuurisaan meyidkii manaa kafantiisii baa loo jeedaaye saddex jeer bukhuuriya bukhuura ku shida xamlulmeyit meydka qaadistiisii loo qaadayo xagga iyo xabaasha oo meydka markaa in la qaadayo rasuulku waa ka sheegay idaa idaa udicat iljanaaza waxtamalaha arijaalu calaa acnaaqihim oo raggu ay ku qaadaan degahooda fain kaanat saalixatan taquulu qadimuunii qadimuunii wain kaanat gayra dalika qaalat yaa weylaha ayna tadhabuuna biha aw ayna yadhabuuna biha yasmacu sawtaha kulu shay ila linsaan walow samicahu lasaciqa buri rasuulku calayh isalatu asalaam yaxsulu wuxuu ku xaasilayaa xamlu lmeyiti meyiti meydka qaadistiisu biayi hay-atin qaab kasta oo tusamaa lagu magacaabo xamlan ama gaari sagxadii ha la dhigo ama naxash ha la saaro ama waxa weeyaan afarta rukune naxashka ha la qabto ama laba qofuun ha qaadaan ama afar ha qaadaan ama lix ha qaadaan wa taxrumu xaaraan bay noqonaysaa hay-adii ama qaabkii in kaana hadday tahay hay-adaasi musriya mid waxa weeyaan uu ku jiro inaan meydka xil layska saarin oo uu ku jiro waxa weeyaan in meydkaasi uu u muuqanaayo mid dayacan aw yuksha ama laga ba looga baqaayo minha ay min hadi lhay asuquutu meydku inuu dhaco oo qaab kastoo haddii meydka loo qaado laga baqayo inuu dhacaa ma banaana qaab kasta oo dee meyidkii kuwa takriim la-aan sida gacantiisiyo soo laalaada ama lugtiisiyo soo laalaada ma banaana meydka markaa marka la sido waxaa sunno ah in lala dheereeyo oo aan lala gaabin haddii gaari lagu sido iyo haddii waxa weeyaan dad ay sidaanba oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam asricuu biljanaaza ayuu yihi janaasada la degdega saxaabaduna waa la degdegi jireen waxaanay tilmaameen la degdega inay ka gaari jireen heer kabaha iska gooyaan kabaha iska jaraan sida janaasadaasi ay ula degdegayaan waayo janaasadan hadday wanaagsan tahayna khayr baa ayaa ka horeeya oo ay tahay in loo dedejiyo hadday xun tahayna waa jaar xune waa in hore laysu dhaafiyo arkaanu salaati salaaddii arkaanteeda cala lmayiti qofkii meyidka ahaa lagu tukanaayey qaala arkaanu salaati salaaddii arkaanteeda cala lmayiti qofkii meyidkaa lagu tukanaayey sabcatun toddoba weeye markaa salaatu ljanaasa sida raajixa waa salaad waxaana loo shardiyaa wixii salaad loo shardiyaayey sida طahaaradii iyo istiqbaalu اlqibla iyo satru اlcawra waxyaabihii shuruudu salaa ah oo dhan ayaa loo shardinaya anniyatu wayaan rukunka koowaad waa inuu niyoodo waxa weeyaan salaatu اljanaaza wa arbacu takbiiraatin iyo afar takbiirood ayaa iyaguna rukun ah in ugu yaraan afar takbiirood uu la yimaado laakiin saxaabada waxaa ka ansaxday saddex takbiirood baa ka ansaxay saxaabada saddex baa ka ansaxay oo afar baa ka ansaxay oo shan baa ka ansaxay oo lix baa ka ansaxay oo toddobaa ka ansaxay oo sagaal baa rasuulka calayh isalatu salaam ka sugnaaday sida raajixa imaamu axmed uu ku tegeyna yuxmalu cala tanwiic intuba inay bannaan yihiinoo marba mid la samayn karo ayaa lagu xambaaraya oo afar in markaa lagu eekaysiiyaa aanay waajib ahayn imaamu nawowi oo kale iyo waxay idhaahdaan axaadiida markaa tilmaamaysa afar wax ka badan in la takbiirto sida xadiidka zayd ibnu arqam fi saxiixi muslim ku jira waa mansuuq bay idhahdaan waxaa lagu ijmaacay in afartuun ay tahay waajib oo afar aan laga badin karin laakiin ijmaacanna uu soo naqliye waa la tacaqubo waa laga daba tegey oo meel saxaabe iyo taabiciin aada u fara badan oo tilmaantay in afar takbiiraad laga badin karaa hadalladoodii ay joogaan oo isugan yihiin sidee ijmaac loo sheegi karaa waalqiyaamu waa waajiba in loo is in la istaago oo taagni lagu tukado salaatu ljanaasa cala alqaadiri ayuu waajib ku yihi waayo salaatu ljanaasa dee waa salaad waajiba weeyi salaadda markaa faralkaana in taagni lagu tukadaa dee rukun bay ahayd qofkii markaa awoodaya ayaa waajib ay ku tahy laakiin qofka isagoo aan qiyaamka awoodahayn salaatu ljanaasa fadhi waa ku tukan karaa wa qiraa'atu lfaatixati faatixada in la akriyo ayaa rukuna oo la akriyo bacda ixda takbiiraat takbiiradaha mid ka mida dabadood macnaa waajib maaha takbiirat lixraam dabeed in la akriya buu ku leeyahy haddii waxa weeyaan takbiirat lixraam uu la yimaado haddana tii labaad uu la yimaado markaa uu iska akriyi karaa faatixada oo in faatixadu takbiirat lxraamka ay ku xigtaa waajib maaha ee waa sunna uun saas ayuu leeyahy laakiin wax daliila taa uma hayno salaadana dee kayfiyada iyo qaabka rasuulku u tukadaya saxaabadu dee in laga bedelaa ma banaana oo rasuulku wuxu uhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli salaatuljanaasa lafteeduna dee cumuumkaa waa soo gelaysa wasalaatu salligii ayaa isaguna rukuna cala nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka lagu salliyaaye bacda athaaniyati takbiirta labaad dabadeed sida raajixa waa mustaxab asalaatu cala nabiyi fi salaati aljanaasa oo salaada faralka ayaynu tilmaanay asalaatu cala nabiyi inay tahay waxa weeyaan nacam mustaxab ama sunno inay tahay oo daliil rukniya ama wujuub faa'iidanaya aanu jirin wducaau ducadii baa waajiba lilmayiti qofka dhintay loo ducaynayay waaba maqsuudkiiyo ujeeddada laga leeyahayba salaatu ljanaaza marka haddii la dhaa waajib maa waa la yskaga tegi karaa dee maqsuudkii salaada ayaa meesha ka baxayaba bacda thaalida takbiirta saddexaad dabadeed loo duceeyo wasalaamu salaamo naqsiga ayaa isaguna rukuna oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wataxliiluha atasliim dee cumuumka xadiidkaana salaatu ljanaaza waa soo gudagelaysaa dafnu lmayit qofka meydka aasitaankiisii aqalu dafni lmayiti meydka aasitaankiisii waajibka ahaa inta u yari an yakuuna waa inuu ahaado aaskaasi fii xufratin mid god lagu aasay a oo haddii binaa lagu aaso dhisme qofkii meydka ahaa hadda war banaankan iska dhiga gurigun baynu ka dul dhisaynaaye taasina aasuga dhigaynaaye kaa aasitaankii waajibka ay nagaga dhici maayo waa in xufra god lagu aaso mar hadday suurtagal tahay oo in dhismo laga dul sameeyo maca imkaan waxa weeyaan xafri اlardi maaha waxa weeyaan mid mujzi ah ilaahina subxaana wa tacaala aaska waa ugu mano sheegtay addoomihiisa in marka ay dhintaan la aaso alam najcal ilarda kifaata axyaءa wa amwaata oo dhulku markaaynu nool nahayna isaga ayaay nahaya markaynu dhimannana isagaa laynagu aasaya uma amaatahu fa aqbarahu waa nicmo ilaahay addoonka uu ugu mano sheegtay nicamkii buu ilaahay soo tiriyey wuxuu ku daray nicamkaa addoonka ilaahay markii uu oofsaday inuu haddana ugu nicmeeyey inaan sida xoolaha raqdiisa meelaha aan la dhigin meydkiisa ee waxa weeyaan la aaso marka waa in lagu aaso fii xufra xufradaasi sifadeedu waa maxay godkaasi oo ama xufradaas oo tagtumu qarinaysa raayaxata urtiisa oo ujeeddada markaa qofka aasitaankiisa laga leeya waa laba gaaraan hadduu yahay qofka qof muslima arrinta koowaad waxay tahay laala yata'adaa bihi alaxyaa si dadka nooli aanay ugu dhibaato mudan haddii markaa qofkii inta la aaso haddana raayaxadii ay dibadda usoo baxayso dee dadkii noola ayaa ku dhib mudanaya ujeeddada kale laga leeyana dee waa ikraamu lmeyit qofkan meydkaa in la ikraamo oo haddii bannaanka la dhigo dee bahalu ay kala googoostaan lama ikraamin markaa godkaa lagu aasaya waa inuu noqdo mid urtiisa celinaya oo taxrisuhu ka ilaalinaysa min asibaaci dugaagu inay dee si yaroo fudud intay u qodaan ay meydkiisii la soo baxaan mid ka ilaalinaysa waa inay noqoto godka haddii labadaa sifo laga helo oo meydka raayaxadiisii uu celinayo bahalahana uu ka ilaalinayo dee bahaluhu si fudud aanay kula soo bixi karin godka noocaasa qofka haddii lagu aaso waajibu dafnigi waa inaga dhacay waajibkii aasitaanku waa inaga dhacay wa akmaluhu intiisa u dhamayska tiranina aaska u dhamayska tirani wa an yakuuna waa inuu ahaado fii laxdin mid iil lagu aasay iil oo laxdigu waxa weeyaan waa alxufra ama ashaq fii jaanibay fii axadi jaanibi alqabr waa qabriga labadiisa dhinac dhinaca qiblada iyo dhinaca kale midkood jeexitaanka la jeexo la qodo ayaa laxd laha il baynu naqaanaa marka akmalu an yakuuna waa inuu ahaado fii laxdin mid lagu aasay iil fi lardi alqawiya marka qofka lagu aasayo dhulkii adkaa oo labaduba waa bannaan yihin qofka in iil loo duwo iyo in la qabaal jeexo oo macanaa xabaasha bartankeeda loo jeexo deetana inta meydkii la dhigo wax lagu daboolo labaduba inay bannaan yihinna waxaa loo daliishaday xadiidka caaisha radi allahu canha ee tilmaamaya waktigii rasuulka inay jireen rajulaan axaduhumaa yalxadu walaakharu yashuq laba ninoo xafaariina oo midkoodna iil uu duwo markuu xabaasha qodo midkoodna qabaaljeex uu sameeyo markaa saxaabadu markay isku qabteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma iil baynu u dunaa mise waynu u qabaaljeexnaa waxa ay markii dambe yidhaahdeen waynu sugaynaa labadaa ninkoodii soo horeeya ayuunbaa dee farsamadiisii rasuulka aynu ku aasi doonaa deetana waxaa soo horreeyey kii iilka duwi jiray iil baa markaa rasuulka calayhi salatu wasalaam loo duway taasina waxay tusinaysaa iilku inuu afdal yahay inuu iilku wanaagsan yahay oo uu fadli badan yahy u dhamaystiran yahy waayo waa aaskii ilaahay subxana wa tacaala rasuulkiisa u doortay mar labaadka rasuulku wuxu yuhi calayh isalaatu wasalaam allaxdu lana washaqu ligayrina haddayna ummadda nebi maxamed iilka innaga ayaa iska leh qabaaljeexana ummadaha kale ayaa iska leh haddaanay axaadiidan kale tilmaamaysa labaduba inay bannaan yihin aanay jiri lahayn xadiidkaasi waxaabuu tusin lahaaba in il iil in loo qodo meydka inay tahay waajib laakiin waxaa wujuuba ka sarfiya adilada kale ee tilmaamaysa in labada arrimoodba la samayn jiray waktigii rasuulka laakiin waxaa dhici karta in laxdigii ama iilkii fadliga badnaa laga fadli badnaado xaaladaha qaarkood oo kuwa culimadu sheega qaacida macruufa odhanaysa qad yacridu lilmafduuli maa yajcaluhu faadilan waxaa dhici karta shaygii fadliga badnaa inuu la soo derso arrin ka dhiga mid laga fadli badan yahi marka allaxdu oo iil in loo qodo meydka ayaa afdala laakiin xaaladaha qaarkood ayuu noqonayaa mafduul mid laga wanaagsan yihi walihaada buri mualifku fi lardi alqawiya goorma ayaa iil in loo qoda ay tahay sida akmalka dhamayska tiran hadduu dhulku yahay dhul adag oo aan markaa dumitaan aan looga baqan ahayn wa shaqin in qabaaljeex qofkii lagu aaso ayaa akmala fi rakhwati dhulka jilicsan ee dumaya waa dhulkii jilicsanaa dee haddii xabaashii iil loo sameeyo dee marka la yaro dul maro ama culays uu ku dhaco iilkii wuu dumaya markaa maqsuudkii dee laga lahaa aaska ayaa meesha ka baxaaya markaa dhulku hadduu jilicsan iyo dumitaan looga baqaayo waxaa afdala qabaaljeex in la sameeyo waayo haddii la qabaaljeexo ciiddii oo dhan ayaa ka sarraysa oo qabriga intii la qoday oo dhan baa ciid lagu celiyo ciiddaas oo dhan baa meydkii ka sarraysa oo si fudud markaa u dumi maayo wa an yakuuna inuu noqdo ayaa sida akmalkaa ah qabrigaasi waasican mid ballaadhan cumquhu wa an yakuuna inuu noqdo cumquhu yaanaa qodistiisa ama dherarkiisu waasican mid ballaadhan inuu noqdo qaamatan joog ahaan u ballaadhan wa bastatan balladh ahaanna u ballaadhan manaa fiihima ay fi lqaamati waalbastati waa inuu waasic noqdo xagga joogga iyo xagga ballarhka labadaba waa inuu waasic noqdo oo rasuulku calayh salatu wasalaam wuxu uhi ixfiruu ixfiruu wa acmiquu wa awsicuu wa axsinuu qoda horta qofka waa in xufra lagu aaso si hore aynu usoo tilmaanay wa acmiquu hoosu qoda wa awsicuu oo ballaadhiya oo qabriga cidhiidha ha ka dhigina hareeraha u ballaadhiya wa axsinu oo wanaajiya waxaa ixsaanka waxaa soo gelaya in si fiican loo simo oo iilkii oo buurbuurle ama taagtaagle ama dhulkiisu kala sarsareeyo in meydkii la dhiga maaha waa in waxa weyaan loo simo halkaa waxa weyaan la jiifinayo ee gogasha u ah markaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam sidaas ayaa xadiidka uu ku yidhi fuqahaduna waxay tilmaamaan inuu dherar ahaanna joog noqdo balladh ahaanna uu noqdo joog nin dhexdhexaada jooggii lakiin taa xadiid ku soo arooray waa daciif waxaana laga yaaba xaaladaha qaarkood dadka inay inay dhibaata arrintaas ay ka hor timaado oo haddii la dhaha joog dhan qabrigii hala gaadhsiiyo maana dadkii dhibaato ay ku noqoto oo meeshii hadday adag tahay oo kale amaba se dee inay dunto laga baqaayo qabrigii inuu dumo amabase dee dadka laftooda in dad taag daran ama tiroodu ay yar tahay maana calaa kulli xaal waajib maaha in joog la gaadhsiiyaa inta waajibkii waa in qofkii lagu xabaalo god raa'ixadiisana qariya isla markaa bahaluhuna aanay si fudud aanay ugala soo bixi karin wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu cala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira iyo haddii gabadh loo qofka lagu tukanayaa uu yahay nacam waxay ku xidhan tahay ducaaء اljanaaza watawqiifi baa mise maqsuudku waa ducaawun sida raajixe madhabu shaaficiyana uu yahay maqsuudku waa ducaawun rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi idaa sallaytum cala almayit faaklisuu lahu fi dducaa marka ama ducooyinkan waaridka ha noqoto ama duco kale ha noqote biayi ducaa loogu duceeyo maqsuudkii waa ku xaasilayaa oo ilaahay looga shafeeco qaado qofka ilaahay loo baryo unbaa maqsuudku yihi marka mar haddii aanay ducadii tawqiifi ahayn dee damaa'irta waa la bedeli karaa hal tushracu linnisaa ziyaaratu lqubuur maca dikri daliil nacam dumarku xabaalaa waa booqan karaan oo sida ragga ay mashruuc ugu tahayba dumarkana mashruucay ugu tahay waayo cilada ama sababta ragga loogu sharciyey a dumarkuna ay la wadaagaan kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur nacam fazuuruuha fainaha tudakiru اlaakhira marka tadkiiru laakhira rag iyo dumarka labaduba waa u banaan yihin waxaana sugnaatay caaisho rasuulku inuu baray ducada ay ku ducaynayso marka xabaalaha ay booqato haddii dumarka ay mamnuuc ka tahay inay xabaalaha booqdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam bareen kadalika waa ka sugnaatay waxa weeyaan caaisha iyo gayruha min asaxaabiyaat in waxa weeyaan ay xabaalaha ay booqan jireen ama xadiidka odhanaya lacana allahu zaa'iraat alqubuur lafdiga zaa'iraat waa daciif waxa ansaxay lafdiga zawaaraat zawaaraatna waa siiqatu mubaalaqa waxay faa'iideynaysaa kahra waa dumarka farabadsada booqashada xabaalaha marka sababta kuwa loo nacdale waxay tahay lanna farabadintaa dumarku ay farabadinayaan booqashada xabaalaha waxaan looga aamin ahayn inay ku fitnoobaan dumarku xabaalaha hadday booqanayaanna macnaa shuruud dheeraada bay leeyihiin oo ta ragga laga rabo dheeraadka ah oo ay ka mid tahay inay gabadhu ku baxdo sifadii sharciga ahayd oo xijaab sharciga ay xidhan tahay diibkiiyo udugga wixii la odhan jiray ay ka dheeraato hadday daatu zawj tahay waa inay ninkeeda ay ka idan qaadato kadalika waa in fitno laga aamin yahay inay iyadu wax fitnayso iyo in iyada lafteeda la fitneeyaba labadaba waa in laga aamin yahay